بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد فاصل في آداب داخل الخلاء فصل وحاوي هي آدابت كي مركا قرطقة يا ماشا lagu xaajo gudanaya gelayey meeshaasi ama meel loo diyaariyey ha noqoto ama meelaan loo diyaarinoo bannaanadaasaba ha noqote labadaba axkaamtu way shamlinaysaa qayb badan oo ka mid ah marka aadaabna maanta waxaa looga jeedaa almadluubu sharcan oo waa maa yashmalu lmustaxab alwaajib waa wax markaa shamlinaya oo wada gaadhaya sunne iyo waajib labadaba ee aadaabta sunnadii oo qura loogama jeedo yuqadimu daakhilu lkhalaa'i yasaara yuqadimu waa hormarinayaa daakhilulkhalaa'i khalaaq waa meesha bannaanka ah marka ama meel mucadun lilqada'i alxaaja ha noqoto loo diyaariyey ama meelaan loo diyaarina iska bannaanadaasaba ha noqotee oo meesha iska bannaanada ana waxay leeyihiin markuu niyoodo inuu halkaa ku xaajo guto ayay xukumkii khalaaqa qaadanaysaa masalan aduu miyigaa iska maraya ayaad is tidhi intaad hareeraha iska eegtay geedkaa barbarkiisa ku xaajo gudo bartaa aada niyootay intaad hareeraha iska eegtay tidhi halkan aan fadhiisanaya ayaa xukumkii khalaaqa qaadanaysa hadday adkaarta iyo hadday kheyrkeed tahay bartaasi baad markaa umuurihii axkaamteedii aada ku dareerinaysaa oo xitaa adkaartii aad markaad akrinayso halkaasaad ku akriyo fadhiisan yuqadimu wuu hormarinayaa daakhilulkhalaa kii khalaaga gelaya yasaarahu bidixdiisuu hormarin manaa adinkiisa bidix rijlahu lyusraa buu hormarin wax kasta oo mustaqdarahoo waxa weeyaan had iyo jeer naftu ay kahanayso oo qurunsanaysaba bidixtaa loo hormariyaa midigtuna waxyaaba makaarimta ah ee la maamuusayo ayaa lagu hormariyaa waidaa kharaja markuu baxayana yamiinahu ay yuqadimu waa hormarinayaa yamiinahu midigtiisuu hormarin marka horuu meeshuu meel la diidanya maadaabay tahay marka horuu gelayo adinka bidix buu horaysiin marka dambuu baxayana midigtuu horaysiin waa bicagsi lmasaajid masaajidada cagsigeedii oo iyaga marka la gelayo ayaa midigta lasoo hormarinaya marka la baxayana bidixda marka waa cagsigii haddaabaanay halkani meel la maamuusayo ahayn waxay noqonaysaa adinka bidix inaad ku horaysiiso sidaa daraaddeed bay xitaa u yidhaahdaan meeshu iyadaan derajo ahaan simanba oo wax kala bedeliniba aanay jirin hadday xitaa nusuul keensanayso bidixda hormari bay aadaan fuqahadu waa jaranjaro aada fuulaysaa markaad soo degayso adinka bidix soo dhaqaaji maadaama nusuulku nooc hoosayna muujinayo iyadoo meesha isku midba ah markaad fananaysa koraysana midigta horaysi waayo sarayntu maxnaa qiimay tusisaa iyadoo meesha isku mid tahayba waxay ku kala duwan tahay baana jirin ee fooqaa la korayo kale iska tahay waaya marka meeshii maadaama meel yaro liidata ay tahay oo dee ma shayaaiin meel shayaaiin wax isaga hoyanayaan ay tahay oo adkaar iyo hawle lagu gelayo bidixdaa la horaysiin marka la gelayo marka dambaad ka baxaysana midigtaa sharaf badan ee midigta ka horsaar bidixdu ha ku dambeed hadhee walaa yaxmilu qaadi maayo oo ma xambaaranayo oo ma sidayo dikra allahi tacaala ilaahay dikrigiisa la geli maayo meesha calaa qowli jumhuur lama gelayo wasma rasuulihi nbiga nebiga muxameda sala allahu aleyh wasalam ambiyada kalena saas si leeg weeyaane waa magac kastoo mucadamahoo la weyneeye waxa weeyaan lama gelayo lama gelayo markaa nebiga sala allahu alayh wasalam magaciisana la geli maayo oo min alasmaa almucadama ayuu uga jeedaa markaa lama gelayo waalqur'aana qur'aankiina la geli maayo oo meeshaasi waa uu ka dhowrayaa waayahay wax tacliiqa ku samayn mayno tabteedaasaanu deenina wayuqadii waa daboolayaa ra'sahu madaxiisana waa daboolaya oo madaxana waa uu daboolayaa oo adigu xadiiska ku soo aroorayaanuba ansixin laakiin waxay leeyihin madhabku bacdu aharu saxaaba ayaa ku ansaxay marka waa ku xoojinaynaa sidaa daraaddeed baanu leenahay madaxa ha daboolo oo marka uu gelayo waa in madaxiisu u qarsoon yahay ilama ay yidhaahdeen haddaanu wax kala haynin inuu gacanta saaraabaa fiican laakiin gacanna madax kuu saari mayne haddaad wuxuun madaxa iska sii saaran karayso waa fiicanta wayuqadii waa daboolayaa ra'sahu madaxiisa wayabcudu waa fogaanayaa marka masalan meesha dee uu ku xaajo gudanayaa iska bannaan iyo meelahaa tahay waxa aanay meel loo diyaariyey jirin waa fogaanayaa wuxuu u fogaanayaa oo daabidka bucdigii ay sheegaana waa an laa yusmaca minhu sawt walaa tushamu minhu raa'ixa waa inaan codna laga maqal oo xaajo gudashadiisaasi codka ay samaynaysana waa inaan la maqal bucdigaa la sheegaya waana in ur aanay qofka ka soo gaadhin labadaa qodob baa shardi ah fogaanta wuu ka fogaanayaa si aan sawdna looga maqal urna looga helin sidaa daraaddeed baa waxaa habboon marka xitaa guryaha la dhisayo iyo waxa weeye suuligu meel dadku meelaha ay fadhiisanayaan ka yara leexsan inuu noqdo oo iminka innaga oo kale inta badan daaraddaa dambe ayaa laga yaabaa in laga dhigo waxaa dhici karta wakhtiyada qaarkood dadkiiba inay daaradda iska soo fadhiistaan oo qofkii xaajo gudan kari waayaba war yaa naga horkaciyadaa guro iska hawsheeday leedahay marka waxaa fiican meel yaro leexsan oo dadku had iyo jeer ama dee kijadii oo kale ay ku dhowdahay aan ahayn de haddii dadkii qaybi kijada hor fadhido dee qofkii waa yaabaya calooshuna hadday doonto iska ciladaysantahay waa dhici karta marka arrin loo baahan yahay maaha qofkii in cod laga maqlana maaha waxa weeye in ur laga helana maaha waa in meesha yara durugsantaha qofku fadhiisanaya wayastatiru ay can acyuni innaas wuu isqarinaya dadka indhahoodana waa iska qarinaya oo inta uu xitaa dhammaantii isqarin karaya waa inuu isqariyaa oo dee haddaad sinaa hoose uun qariso oo markaad geedka ashadiisa fadhido oo kaa madaxiisa lagu guro ma fiicna haddaad iswada qarin karayso iswada qari haddaanay meeshuba dee ban noqon oo aan la yaabyaabin ile miyigaasi wuu iska hawl badan yahay laakiin waxaa habboon inaad iswada qariso oo qofkii ka libidho lagu arki waayo halkaad fadhido iyo arrinkaaga dhirtaasuu ka shisheeyaa un hala yidhaahdo inaan lagu arag baa habboon marka wuxuu leeyahay dadka indhahoodana de waa inuu iska qariyaa walaa yabuulu kuma kaajayo fii maain raakid biyo fadhiya ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam waa inaga nahiyey inaynu ku kaadinno biyaha fadhiya can maain raakid markaa biyo fadhiya waxa weeye kuma kaajayo waayo naftaa kahanaysa xitaa hadday badan yihiin waa laga fiican yahay waa karaaho allahuma ilaa mustabxir inay noqdaan oo dee biyo iska badoobay iska badweyn ah oo la yidhaahdo wax allaaliyo wax kaadid maxay u og yihiin dee taasi markaa wax weyn maaha taasi dhib ma leh oo waxyaan waa iska mubaax laakiin dee biyo fadhiya haddaanay baddee iska yuururto ahayn oo biyo aada u badan oo kheyralcaadi ahayn dee waa arrin laga fiican yahay arrin saxama hadday yar yihiinna dee waabay itlaafinayaan oo markaa xaaraan baabay tegi karaan haddii biyo biyo yar yihiin oo dadkii aad kaga kaadido dee waa markaa waa finishba waaya waqaliilin jaarin biyo yaroo soconayana iyagana waxa weeye kuma kaajayo biyo yaroo soconaya dee saxarada iyo waxaasina waaba kasii hawl badan iyago hadalkoodaba dah kaadidii baa laga wada hadlayaa marka biyo hadday iska fara bataan oo mustabxir noqdaan waxba karaaha male laakiin haddii kale yani waa laga wacan yahay oo arrin saxama wajuxrin ay wa an laa yabuula bijuxrin yani juxrina waa inaanu ku kaajin god godkiina maya oo walaa yabuulu fi maain raakid waqaliilin jaarin iyo wa juxrin maalan kuma kaajayo biyihii fadhiyey iyo kuwii soconayey iyo godkiiba weliba juxriga had iyo jeer dee god loogu talagalay maaha iyo mid adagu qodatay toona maahae waa godka aan la ogeyn waxa weeye arrinkiisa iyo guntiisa iyo arrin umuurihiisa aan waxba laga ogeyn oo ay dhici karto mawa shayaadiinba inuu yaho shaydaan meeshaba xeradiisii ay tahay oo aada dulmido dusha kaga kaadidooo dee lagaaba raaco ama haddii la doono bahal yaroo oomani ku jiro oo roobkiioo soo da-ay moodo oo maskaaga soo boodo ordayaaba oo gebigaaguba aada yaabyaabto markaa godka yar ee meelahaasa dee maxabadiisa ku gelinaya kala baydh afka ha u saarin wamaha biriixin meeshii dabayshu ku dhabanaysay ee ku dhacaysay iyadana in lagu kaajaa waa mamnuuc arrin bannaan maaha waayo waxaa dhici karta rashaashulbawlku inay kugu dhacdo duulduulka kaadidu taad imanka dabeed xagaada afta usa afka u saarto dee lagu arki maayo gebigeed way kugu soo yaacaysaa marka meeshii dabayshu kusoo dhacaysayna inaad la doonato maaha waxaa la mida meeli adkaa ee sideedaba ay uga duulduulaysa iyadaan dabaylba jirin meel diriya haddaad ama kaadidii ku dhufato dee way dhici karta inay kala yaacdo kugu soo duulduusho marka meel kasta oo duulduul u sabab noqonaysa waa la mid meel kasta oo duulduul sabab u noqonaysa marka waa inaad ka fogaataa meeshii waxa weeyaan kaadida kugu soo celinaysa waayo islaamku sidiisaba diinteennu waxay la timi waa lisacaadat اlbashar bani aadamku siduu u guulaysan lahaa ee u liibaani lahaa ee horumar u gaarhi lahaa ayay la timi wax kastoo wax ku yeelaynaya kuuma ogolo noocuu yahayba wax kastoo wax kuu taraya inaad dee wahmi adigu ismoodsiiso wax tar mooyaanena waxa weeyaan sharciga alleh ayaa uu ka mid yahay wa ilaa haddii kale waa maslaxa wahmiya adaa ismoodsiiyey wax kastoo bani aadamka wax u taraya islaamku waa xoojinaya wax kastoo wax yeelayana waa ka hortegaya marka haddaad aragto wax laguu diidayo waxa weeye waxyeelaa ku jirta way dhici kartaa adigu inaad fahmi weydo marka aadaabtii waxaa ka mid a meeshii dabayshu ku dhabanaysay inaad ku kaajin iyo wadillin maqsuudin iyo hadh loo qasdinayo yani way iska dhici kartaa dhulkuba inuu iska kayn tahay oo iska hadh tahay hadh oo dhan laguu diidi maayo laakiin waa hadhkii yaqsiduhu nnaasu lilistidlaal dadku ay ula qasdinayeen inay hadhsadaan oo istidlaalka laga raadinayo haddii meeshan hadhsi laga rabo oo dee dhirta loo soo har tago waad garanaysaa laakiin hadday kayn tahay waxaa dhici karta meeshii aad tagtaaba ama xitaa marmar hadhku inuu dheeraado halkaa aad iska fadhiisato oo dee meeshaasi hadh tahay waxba dhib ma leh laakiin hadhka loo soo qasdinaya qofkii markuu is yihahdo yaro bacadka dareemo hargeedkaagaa iska tag dee ha kala hoostegin waayo waa waxyaabaha nacdasha soo jiidaya iyo habaarka ee qofkii ku odhanayo inkaari kugu dhacday maxaa arlada ilaahay oo dhan u diiday markaa habaar ha kasbanin habaar ha kasbanin ila haddaad sabab u tahay inuu kugu dhaco waa suure marka harkii loo qasdinayeyna waxa weeye isagana laguma xaajo gudanayo laguma xaajo gudanayo wa ariiqin waddadii meeshii ummaddu maraysay meeshaana kaadida kala baydh iyo xaajo gudashadaba kala baydh aadaabta islaamku waa inaad banaa hareeraha ula baydha laakiin siaad waddada isaga raacaysa inaad fadhiisataa suuragal maa suuragal maa wa taxta shajaratin muhmira dhirtii midho bixinaysayna iyadana waxa weeye wathaqbin baa qoran miya otano nuskhadaydan haddaa xaggay ku tuurta waaya waaya wathaqbin inta badan ahlucilmigu waxay rajaxaan ada in la fadxiyo waaqbi in la yahdo qolana wauq bintay tiiyo waa goday lakin waqbin baynu dooranayna waqbin ay waan laa yabuula waa inaanu ku kaajin fii aqbin godkii waayo waxba aqbintan iminka looma qabo wax muraadaho dee juxrin baa ka bedela marka labadaba miyuu qoraya me juxrin ma haddii la helay oo de isba godkii ah waxba loogama baahnayn aqbinkan waxba loogama baahnayn marka had iyo jeer waa ashaqu almustadir annaazil fi اlardi waaya marka waa godkaasi un intii aynu juxrigan ka nidhi un bay ku filanta wa taxta shajarati muhmira geeddii midho bixinaysay in midhuhu ku yaalaan ahlulcilmigu waxay leeyiin shardi maaha waa geed midho bixiyo uun inuu yahay hadduu doono hadda yaani midhihiiba ku oolina waayo waa dhici karta dadka bani aadamku marar badan bay ka soo raadsadaan oo waa meelaha iyaga laftooda loo soo qastinayo mid baa odhanaya warba geedkan in midhaahina ku hadhay waxaa la mid noqonaysaa dhirtii xabagta laga goosanayay oo iyada lafteedu waxa weeyaan midhaheedii bay ka dhigan yihin iminka cadaadiiya wixii la mid ah qofku markuu bidhaan ka arko ayuu iskaga soo baydhaya balaan waxoogaa ka eegta xabagahe markuu isaado eegba hadduu arko waxbaa ka khariban bani aadan meesha loo soo diray muxuu ahaa inuu jiidho iyo inuu naxo oo dubub boodaba dee labadaba way dhacaysaa marka geedkii mar haddii waxa weeyaan wax laga raadsanayo dee inaad waxa weeye hawlaha la gashma cadaygii oo kalea lamida geed cadaygii qofku markiiba xusuuna geed caday ka soo gooso marka halugoyni halugoyni waa meel loo soo qastiyaaye halugoyni ee ka daa marka geedku midhuhu inay ku yaallaan shardi maaha waa inuu yahay mid midho lehoo had iyo jeer bani aadamku midhaa ka raadiyo isagaan kuba oolinba mid badowahi ila xataa dadku isku wada ilbax maaha eh moodaya in hadday doonaan xilligan oo kale midhuu baxaan markaasuu iska soo gelaya isagoo eegeygayo un boona war waa sidii walaa yatakalamu hadli maayo marka uu xaajo gudanayo ma hadlayo ilaa lidaruuratin aw xaajatin mulixa in daruuro ama xaajo waxa weeyaan hawshan keensanaysaa jirto mooyaane inuu hadlo maaha waana sida ay tahayoo wax ku kalifaya dee ma jiraan inuu hadlo maaha sida gaalada waxa weeyaan jaraaidka ku dul akrisata aad xamaamka intaad iska fadhiisato ama suuliga maantaba jaraaid ku soo dhammayso oo ku raagto iyo inaad ka sheekayso mobilka marba haaya waa yahay hadhow dee sax maaha laakiin haddii xaaja keensato oo ama la yahada war qofkii hebel miyuu tegey maanaan tegina waanu joognaa hanaga tegina waxba dhib kuma jirto waxba dhib kuma jirto suuligaanu ku jirnaana suga waxba dhib male laakiin iyadaan wax keensanayaa jiri inaad iska hadasho yani arin arrin fiican ma arrin fiican ma wayastabri'u wuu iska hubsadaa oo wuu iska dhammeeyaa min albawli kaadidii adigu qaababay sheeg sheegaanoo ama xubinkoo la yaro jiidjiidayo iyo waxaas lakin wax saxa maaha xadiiska ku soo aroorayna mid aan saxay maaha bal waaba mawduuc markaa waxa weeyaan aan markaa diinta meel ku lahayn marka arrin saxa maaha laakiin qaarkoodoo wax sheeg sheegaya oo shaaficiyada iyaba waa ka mide oo yidhaahdo ama tananuc baa la odhanayaa waxbaa wax kaa soo ururay waxaas wa iska digdig bay u badan yihiin wax alaaliya wax ka jiraa ma jiraan nasriga iyo waxyaaro jiidjiidka iyo masalan tanaxnuxa mar haddaan dhakhtar kuu qorin waan adiga ama qaliino iyo xanuuno gaara intay kugu dhaceen lagu odhan war ni adigu kaadidu kaa dhammaan maysa intaad adoo istaagay hadhow dhibic dhibic wax kaa soo odhan lahaayee sidaa isu gal adiga arrinkaagu sidii hore maaha eh haddaan adibadu iyo weji kale kuu tilmaamin inaad maantaba isku mashquusho bal waxay yidhahdaan ahlulcilmigu cuduruu sababaaba isaga laftiisa haddaad xubinka jiidjiido oo marba istaahid kaadida ka dhammeeyo bal dhibica ka soo dhaco aakhirka khaanaduu yeelanaya kaadidu ku kala hadho marka waa min alwasaawis taasi sax maaha berigoodba shaaficiye xagga hoose shuraaxdooda ku qoreene arrin saxa maaha daliilna maleh wax daliilla maha laakiin saxdu waxay tahay inaad kaadida si dabiiciyana isaga dhammayso oo aanaad adigu isku mashquulin isjiidjiidine si dabiiciyana aada ishubsato oo aanad degdegine kuna raagine si dabiiciyana kaadidu kaaga dhammaato haddaad hadhow xanuun kale kugu dhaco oo markaad dee kacdaba hadhow dhibac dhibac wax soo odhanaya taasi adigu xukum gaaraad leedahay oo arrintaadu waa khaas marka qaabkaa shaaficiyada iyo wixii la midka iyo adibadu waxay ku tilmaamaan sidaad wax iskaga hagaajinayso dee waa gaar inaad si adigu isku sababto oo maantaba sad xubinkaama u jiidjiidaysa ama u kala wadwado hadhow kaadiduba kaa soo dhammaan weydo oo markaad in badan fadhida marba laba dhibcoodoo dambe yimaadaan oo hadhow markaad kacdana wax iska soo daataan adii doona sax ma haddii laakiin qofka alla inaguma keenay de xanuun ahaan ay ugu timaado taa iyada waxa weeye xukumkiisa ayuu qaadan adibada iyo cidday qusaysa baana la talin doona sida ugu habboonee kaadidu uga dhammaanayso lakiin waxyaabahan kale in lagu mashquulo maha ee kaadidii waa inaad iska hubsataa uun wayaquulu wuxuu odhanayaa idaa dakhala marka uu galo ay bimacnaa idaa araada dukhuul markuu rabo inuu galo yani waa muriidu duhuuli lkhalaa kii rabay inuu suuliga galo waxaa la mida kii banaanka joogayna waa inagii nidhi waa la mid oo isaga laftiisu meesha loo diyaariyo qura dikrigani ma khuseeye halka aan loo diyaarin lafteeda inagii nidhi markaad niyooto ee intaad hareeraha iska eegtay ama yaraba ciidda kala yaro xaadxaadhatay tidhi halkaasaan fadhiisanaya adoo kayntaa jooga halkaasibaa xukumkii suuliga qaadanaysa barta aad fadhiisanayso ayaad odhanaysaa dikrigan isaga allahuma ina acuudu bika min alkhubsi walkhabaaid cidladaas wey haddii kale ay meesha u diyaarsan tahayna dee marka aad rabto inaad gasho ee masalan albaabkii furayso ayaa dikrigii odhan muxuu odhanayaa bismi illaah alle bimacnaa magaciisa ayaan ku geli allaahumma ee yaa allaahu allahayow innii anigu acuudu waan kaa magan gelayaa bika adiga min alkhubhi shaydaanka kiisa lab ayaan kaa magan geli iyo walkhabaaisi kiisa dhadigba macnaa shaydaan oo dhanba ille waa labiya dhadigaasi shaydaan oo dhanba waan kaa magan gelayaa rabbiyow adaan ku magansanaya waayo meeshaan aan tegayaa waa meel dee markaa ay ku xaadirsan yihiin oo cawradaa la faydayo iyo ay bani aadamka inay ku dhibaateeyaan iyo inay ka tuntaan iyo oo maantaba istihzaa iyo ku ciyaaraan iyo wax badan markaad xitaa hamaansanaysa ale afka gacanta saar yaan shaydaanku waxa weeyaan ku soo gelin ama waxa weeya xaaladaadaa qaabkaasa aanu dee ku farxin oo qosol iyo wixii la mid a aanu kugu bilaabin marka haybadaada ilaali iminku aad bartay deganaayeen ugu tegaysana ilaahay ka magan gal allaw adaan kaa magan gelayaa bismi illaah allahayow adaan kaa magan gelayaa shaydaankiisa kiisa labiya kiisa dhadigba say u dhan yihiinba adaan kaa magansada waidaa kharaja markuu ka soo baxana wuxuu odhanayaa qufraanak wayaquulu wuxuu odhanaya idaa kharaja markuu soo baxana qufraanak ay as'aluka allow waxaan ku weydiisanayaa qufraanak dembidhaafkaagan allah ayaan ku weydiisanaya dembidhaafkaaga ayaan ku weydiisanaya alxamdu lilah adigu intan dambe ma ansaxday mise ma ansixin ahlucilmiga muxadisiintu waxay u badan yihiin inaanay ansixin alxamdu lilah lakiin qofraanakadaasaa kugu filan maxaa laga weydiisanayaa ilaahay dembidhaafka ahlulcilmiga qoloba waxbay yidhaahdeen laakiin waxayna kaga filan inay itibaac tahay nebi maxamed lagu raacayo sala allahu aleh wasalam inaynu ogaanaa waxa weyaan shardi maaha haddaad ogaatana waa khayr weliba waxaad og tahay wax ka badan inay jiraan baa dhici karta wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila marka qaarkood waxay yidhahdeen intii aan dikriga ka xabisnaa waxa weeye ee dee maadaamoo aan halkii khalaaqa aanan dikriga wax wadin ayaa ilaahay dembi dhaaf la weydiisanaya qaarkood sidaasi bay yidhaahdeen qaarkoodna siyaabo kaley u fasireen oo ay u tilmaameen oo waxa weeye allah ayow sidaa aad wixii idhibayey ee calooshayda iyo kaadihaystayda iyo ku jiray ee idhibayey aad markaa iiga saartay ee iiga nefisisay dhibaatadii haysatay ee xisiga ahayd dhibaataday haysatee dunuubtaee macnawiga ana iga deji manaa qolona saasaya waxay aan munaasabada meesha ku jirtaa waxa weeye markii hore dee adoo dhiban baad suuliga gashay dabeedna waad nefistoo adigaa raaxaystay marka waxaad leedahay sidaan allahayow tii aan dareemayay xisiga ahayd uga raaxaystay tan aanan dareemaynee macnawigee dunuubta ana allahayow iyana iga deji sa taaba iga dejisa iyana iga deji qufraanak oka adugu sidii la doonaba ha looga jeediye sidaa iyo siyooyin kaleba waa la sheegaye muhimaddu waa inay nebi maxamed sala allahu alayh wasalam inoo jideeyey sidaasi baynuna u raacaynaa oo nebiga ugu raacaynaa ficlan wa tarkan sunnadiisu say u dhan tahayba sunna tarkiya iyo sunnada waxa weeye ficliga aba labadaba waa ku raacaynaa nebiga sala la alay tarkan waxa weeye waa ficlan waaya markaa maanta tani waa tii nebi maxamed inoo jideeyey yidhi sidaa dhaha markaa hadal ma leh waa raacayna alxamdu lilaah mahad ilaahay baa iska leh alladii allahaasioo adhaba iga tegsiiyey canii aniga aladaa dhibka iga tegsiiyey ow caafaanii caafiyey ilaahay baa mahad iska leh ila dhib baa isaarnaaye oo kaadidoo hadday in yar kugu istaagto ilaahayna kuma keena waa masiibo waa musiibo waa kuwa yidhaahda nin baa lagu yidhi war waxaa hanti aada leedahay waxaa hanti aada haysato haddii lagu yidhaahdo masalan luqmaddaas cuni liqi kari mayse ilamaa hantidaada barhkeed inaad bixiso mooyaane ka waran de ile hantidu haddaa eegan maayaa walba inaan wax ka dejiyaa un baan rabaye haddii la yidhahdo luqmadaa yar dejin kari maysa ilaa hantidaadoo dhan aad barhkeed bixiso hadda waa wax yaraan waxbaba joogin de luqmadaa yar de waa siisanaya daama saasaan u xidhnaanaya soo dhiman maayo natabtaa iska ahaado waan siisanaya markaasaa la haddii lagu yihahdo marka dambena kaa soo bixi mayso luqmadii aada liqday ilaamaa baaqiga inaad dhiibto mooyaane deana hadal male waa bixinayaa bui ta dambaaba sii daran markuu le wallahi bay kaa soo baxayn ta ugu daraniba marka dambaubaabad sii yaabaysaa lagu yihahdo intii aad dejisay wallahi kaa soo bixi mayso adigaa arkay de ma haddii kaadidu in yar istaagto katiitar doon waxaan doon caynkaa waa qasab qofka cerya dhulba waa diidaya wax kastuu bixinaya si looga soo saaro marka waa wax ilaahay lagu mahadnaqaa ilaahay inuu kaa fudaydiyey dhibku haystay waayahay intaasi buu kaga gaabsaday waa dee kitaab mukhtasar ah laakiin masalan umuuraha kale istinjaaga iyo waxyaabahooda insha allah dib baynu u dhiganaynaa oo marka dambe isaalatu najaasi hawlaha wado xaggaa dambaynu imankaa suuligii oo la galay uun oo la xaajo gutay uun oo lagana soo baxay laakiin istinjaagii halkaa inoomu gelin moogta ayuunbu inoo sheegay laakiin insha allah dib baynu isaga dhigan doonaa oo mar baynu wax ka ishaaray oo isaga laftiisu hadhow markaa biyaha layskaga suulinaya waxiyo lazman wuxuunbu halkaa ku keeni faslun fii muujibaati اlqusli maydha waxyaabihii waajibinayay maydha waxyaabihii waajibinayay alquslu maydha oo bidami lghayn had iyo jeer mashhuur waxaa ka ah fuqahada agtooda markay bijamiici اljasad rabaan inay maydhaan haynka way godaan oo alguslu bay yaahdaan laftiga quslu waxaa kaloo loo isticmaalaa waxa weeye biyaha lagu maydhanaya lafteeda waa loo isticmaalaa ama waxa lagu daraya biyaha qisli bay yaahdaan oo keynka waa la hoos dhigaa marka alguslu markay u isticmaalayaan fuqahadu keynka inta badan way godaan jidhkao dhan marka la maydhayo waxay yidhahdaan ghaslu haddaanu nidhaahno waa sida badan mar kasta maaha haddaanu qaynka fadxino oo qaslu nidhaahno waxaanu uga jeednaa bacdu lbadan aw hayrahu jidhka wax ka mid ah ama kayrkii oo qaslu thawb bay ku odhanya marka mara la maydhayo ama qaslu lardi macnaha wixii kale fuqahadu had iyo jeer hadday qaynka fadxiyaan ama waa bacdu lbadan oo qaslulwejhi bay ku odhanayaan inta badan quslulwejhi ku odhan mayan qaynka godi maayaan qaslulwejhi wa qaslulyadayni qaab noocaas bay u hadlayaan moogta marka qaabkaas agtooda had iyo jeer mashhuurka ah laakiin min xaysu luqa labaduba waa bannaan tahay waxaana afsaxsan qaslu in la yahdo mutlaqan sida masalan bayjuuriguba uu xaashiyada markaa ibnu qaasimka uu ku leeyahay uu ku baraaruj aimo badanna fii kutubihim ay ku mansuusiyaan inta badan haddaad fuqahada aragto noocaas agtooda mashhuurkaa markay doonayaan jidhka o dhan in la maydho yajibu calayhi lquslu bay iska ka odhan markay janaabiix sheegayaan waayo jidhka o dhan maydh bay u jeedaan yajibu calayka alqaslu ku odhan maayaan qaynka ma fadxinayaan laakiin hadday fadxiyaan waa luqada ugu fasixsan waa caadi dhib ma leh laakiin iyagu saasay u isticmaalaan hadday qaynka fadxiyaan ama waa jidhka qaybtii ama waa waxaan jidh ahayn ayay rabaan inay isticmaa ay u isticmaalaan laakiin waa isku mid marka qusligooda ayaynu ula wadaynaa sida fuqahadu ay isticmaalaan maadaamaynu kitaab fiqiya akhriyayno saasaynu ula wadaynaa marka qusligaasi waa luqatan waa asayalaan asayalaan weeye waa shayga oo waxaa lagu sii daayo oo lagu dareeriyo marka gacmaa in laysmarmariyaa waa ka dheeraad haddaad markaa hoos istaagto tashuushka oo kale masalan isku soo furto oo qasabadda aad xagga sare iskaga soo furto ama roobka aada isu dhigto ama waxa weeye aada biyahaba hal mar korka saisa kaga soo daadiso baaldigaba mar isku soo shubto iyo haddii aada quusto intuba maydh bay noqonaysaa qasab maaha marmarintu jidhka la marmarinayo intuba maydh bay noqonaysaa marka haddaad jidhka biyaa wada gaadhsiiso tacmiimu lbadan iyo washacra bilmaa jidhka iyo timaaba haddaad wada gaadhsiiso waa maydh ilow maanaad gacmahaba taataabsiina wayajibu waa waajibaya alquslu maydhi min khamsati ashyaa ay min axadi khamsati ashyaa min axadi khamsati ashyaa shan shay mid ahaan ayay ku waajibaysaa shan shay mid ahaan ayay ku waajibaysaa oo macnaha shantaba dee ku wada waajibi maysa marba midhkii kugu dhaca ayay ku waajibi waa min axadi khamsati ashyaa shan shay mid ahaan ayay ku waajibaysaa waxaynu naqaanaa abishujaacu isagu lix buu yidhaahdaa isagaana ka fiican waayo halkan wuxuu ka reebay masalan meydkii isaga laftiisu xikmad la-aan ugama reebin garasho la-aanna ugama reebin waa badrheedh oo wuxuu rabaa inuu kuu tilmaamo ashyaada adiga wax kugu dhacay ay maydha kugu waajibinayaan dee waa intan intuu rabo inuu kuu sheega waa intaa ogaanba u khilaafaya dariiqada abishujaac iyo uu maray ile abishujaac uu ka horreeyey iyo aimada kale ee madhabku in badani mareen ay yidhahdeen waa lix ogaanba u khilaafa waayo wuxuu rabaa inuu kugu yidhaahdo maydka isaga waxba kuma waajibaana ila adeeg kugu waajibaysaaye waxay kaaga waajibtay maydku waa bishayin aakharba adiga wax kaaga waajibeen oo adigu waxaad samayso wax kaaga waajibeen ma jiraan laakiin cid kale sababkeedaa wax kugu waajiban tiibuu meesha ka saaray tiibuu meesha ka saaray oo wuxuu rabaa intii wax adigu aada fashay oo adiga kaa dhashay oo kaa yimi ay wax kugu waajibinayeen bu halkan kuu saaray matniga kuu saaray taawu iskaba xadfayba laakiin inuu inaga xadfo ma ahayn waayo cid kaleba sababkeeda ha noqotay dee cidda wax ku waajibayaan waynaga qofka lagu odrhanayo yajibu calayka an taksila almayit masalan waajibay kugu tahay inaad maydka maydha dee waa adiga isagu laakiin hadda wuxuu inagala hadlay adiga wixii kugu waajibayy adiga wixii kugu waajibayy warniyow shan qodob mid ahaan ayay maydhi kaaga waajibaysaa adiga adiga adu kula hadlayaa mogtahay markaad sidaa u eegto dee muu khaldanaa waa siduu kuu sheegay wey waxba kama bedela laakiin waxaynu jeclayn maydhaha waajibka aba ama wax adiga xaggaaga ka yimi ha kaaga waajiba ama wax cid kale kaaga waajibayba ha noqotee inuu inoo sheego oo yidhaahdo waryaahe maydhaha waajibaa mid adiga sababku kaa yimi iyo mid cid kale ka timiba warniyo waa lix sidii abishujaac inuu idhaahdaabay ahayd laakiin inama odhan marka waxaynu leenahay raximah llahu tacaala raxmatan waasica waa ku ayidaynaa qaabkaa uu u dhigayoo laa cayba calayh wax ceeba ma saaro shiikha raximah llah wayajib اlquslu maydhi waa waajibi min khamsati ashyaa min axadi khamsati ashyaa shan shay mida ahaan hadday kugu dhacdo shaksiyow maydhi waa waajibiyo dee calayka korkaagay ku waajibi kow min ilaaji اlxashafa xubin taranka intiisa hore kurtiisaa hore gelinteeda filfarji farji la geliyo way ka waajibaysaa xubin taranka intiisaa hore xashafada ama usha jifideedaa hore waxa weeye way ka waajibaysaa maydhi waa in kaanat baaqiya waa hadday joogto wa ilaa haddii kale miyaa oo ay shaksiga kaba go-an tahay qadarkeydii marka loo eego aynigiisa marka aynigiisa dadka isaga la mid a loo eego ama tiisii hore mid dadka aynigiisa ah ka duwan ha noqoto ama mid la mida ha noqote dadka aynigiisa ah ee bimacnaa dadiisa iyo noociisa ah ayaa loo eegaya hadduu yahado xashafadiiba wayga go-an tahay qadarkeedaa xukumkii qaadanaya waaya marka haddii qadarkaa la geliyo waa ra'su dakar aw qadriha min faaqidiha fi lfarji xubin taran xubin taran weliba shardi maaha xubin taran ha noqoto ama dubur ha noqoto yacnaa farji waxay u isticmaalayaan wax ka caamsan bani aadamna ugama jeedaane bani aadam ha noqoto bahiime ha noqoto wax dhintay ha noqoto oo shaksiga dhintay isaga waxba ku waajibi maayaan oo haddii xitaa inta la maydhay maydkii midna misna mid habaar qaba ku tacadiyey waxa weeyaan meeshan unuu ka yaro kharibay unbaa waxaan laga yaro maydhiye waxa weeye maydh dambe ma hadhin oo dee maydh ma ji maydh ma jinaaboobo laakiin isagu habaar qabe waa jinaaboobaya hadday doonto walow biduuni inzaal hadday doonto manibayay ka iman shardi maaha waa ilaajka waa xubinka meeshan uu geliyey lafteeda ayaa axkaamta keensanaysa waayo mani dejintu waa qodob labaad oo khaasa oo gaara hadduu siistaa isagoo isaga fadhiya ay ka timaado ay ku waajibayso marka mani dejintuna waa xukun gelintuna waa xukun marka qodobka koobaad ee maydhi waajibiya waa xubin taranka intiisaa hore meeshaa farjiga uu ku magacaabay in la geliyo in la geliyo marka cinda shaaficiya waxba la kala guri maayo farjigu wuxuu doonaya ha noqdo waa midda kale ee waxa weeyaan shahwo ha u geliyo ciyaar ha u geliyo wuxuu doona ha wado waxba lagala qaadi maayo marka ama dubur ha noqoto ama yay noqon waxay doonaysa ha noqoto xitaa hadday doonto xaa'il iyo wax ha ku duubo sida condomkii oo kale ama yuu ku duubi farqi male farqi male mar hadduu xubinka qadarkiisa meeshaa geliyey ama waxa ugu duubnaadeen ha yaahdeen jidhkaygu isma taa wuxuu doonayaa ku hadlo dhegaysan mayno meeshuun ma gashay wey markuu haayana ku yahdo orod maydho baynu odhanaa markaa maydh baa waajibaysa tabteedaasaynu daynayna wax tacliiqa ku samayn mayno wa min khuruuji almaniyi manida soo bixinteedii ay soo baxayso wa min khuruuji almaniyi mani soo bixinteedii manidu inay soo baxday iyaduna maydh bay waajibinaysaa wayajib lquslu aydan noqode min khuruuji lmaniy maydhi waa waajibaysaa noqode waxa weeyaa mani soo bixideed bay ku waajibi marka hadday waxaanay caddaato inay mani tahay manida iyo wadiduna iyo iska kaageli manidu waa shay qofka markay ka soo baxayo u macaansanayo oo qofku uu aada iyo aada u macaansanayo waana shay calaamaadka lagu yaqaana boodbood ay ka mid tahay hadday doonto calaamaadka qaarkood ha weydee mar haddii qaarkood joogaan way ku filan tahay hadday doonto halkay ka caddaan jirto ilaa may dhiig noqoto mar haddii calaamaadkii qaarkood joogaan way ku filan tahay marka manidu waa macruuf waxaase jirta mid lagu khaldo weliba qolada qaadka cunto iyo wakhtiyo badan markay wax ku weydiinayaan dee qaar baa aniga igulama murmay oo mid baa wuxuu gu yii maalinta awal ma shan jeer baan maydhaabay gu yii so maxaa kugu dhacay balaayada ku jiidhay waa maxay markaasuu shiikh mar kastoo aan isahda kaadi manidiyo sideedaa markaan kaadida dhamaysto soo yaacaysa una kugula murmayaa mogta balsaan ku yihi taa mani lama yahdee wedi baa la yahdaa waa manidiyo tabteedii u fadhida oo qaabkeedii aan waxba ka bedelayn laakiin de calaamaadkan ma leh oo midaad waxa weeyaan boodaysa maaha mid qofkii macaansanaya maaha oo bahashaas ka shubantay uun kaadi dabadeed kaadi dabadeed baana eegantahay ee qofku iska fadhiya iskama soo qubato adeerow taa wedi baa la yahdaa waana shay nijaasa maydhna ma waajibisee istijun bay waajibinaysaa iyo hadday meel kaa gaadhay dee meeshaa inaad ka maydho bes kuyo may sheekh may taa may u kaadiile sheekh miyaan nin weyn in ahay miyaad i arkay intaan leeka miyaad i arkay waa lafteedii waa manidii aan biyo isku daahirin halkaa markaan sii socday baan isi kaadi markaan saa u dhammaystay bay soo afrogatay gebigeediiba war adeer mani maaha taasi hayna daalinina markaasuu dee eg miyaad i arkay inaan nin weyn ahay ma aragtid anaa dee huba ile anay ka timiye waxaasuu shubayaa moogta waxba kama jiraan xallaadii wax ka jiraa ma jiraan shan jeer buu maalintii maydhanaya sax maa waxa weeye taa wedi baa la yahdaa wedi baa mar hadday kaadi dabadeedba eegato qofku markuu aada u tabcaamo ama shaqo badan qabto iyo waxyaabaha la midka ah oo ay qaadkana isagaa sidiisa isaga tabcaana mogta adaan shaqaba qaban maantaba waa qofkaa wax calaalinaya waa qofkaa hawada tooganaya murqaansan waa qofkaa waxa weeye iska dhididsanee yaabanee iska xiiqsan marka ha dhow wax badan ba isku daadanaya dadka aada u shaqeeyana inta badan way ku dhacdaa marka hawsha noocaasiah iyo kaa khaldamayna waxaan ilowbay la weyna manita waynaad hubtaa waxaan ina manita haddaad shaki kaa galo shaki waxba kuma waajibaan ama waad iska door qaadan oo taa doontaabaad ka dhigi mani iyo madi iyo waxaa ama asalku waa inaan waxba lagugu lahayn waxba kugu waajibay laakiin waxay noqonaysaa markaad mani ahaan hubto mar haddaad leedahay wayga soo baxday rag iyo dumarkaa doontaba noqo mar haddaad leedahay wayga soo baxday dee bes maydh baa kugu waajibaysa bacdu ahlilcilmi oo aan madhabka shaaficiyadii ahayn waxay kala saaraan marka ay shahwo iyo doonitaan ku soo baxdo iyo markay xanuun iyo wax la mida ku soo baxdo oo waxay yidhaahdaan markay shahwo ku soo baxdaa uunbay maydha keentaaye marka kale ma keento laakiin cinda shaaficiya waa mutlaqan waxba haynagu kala qaadi mar haddaad hubto inay mani tahay oo waxaani mani tahay qaabkay doonaysa baa kaaga soo baxdo xanuun daraaddeed haddii doonto ha u soo baxdo maydhi waa kugu waajibaysa maydh baa lagugu leeyahay had iyo jeer kutubta fiqiga waxaa ku arkaysaan lafdi ay yidhaahdaan fain kharaja almaniyu min ashaksi bishardi kownuhu awalu mara xibaaro noocaasa ku arkaysaan mota kutub lfiqi had iyo jeer markay leeyihiin maydh baa wax waajibinaysa waa markay qofka manidu ka soo baxdo bishardi inay tahay markii u horreysay ka soo baxday oo maniyu shaksi bay yahdaan mogta maxay meesha ka saarayaan waxay ka saarayaan mani qof kale ama gabadhii oo lagu shubayba ha noqoto iyo wax la mida mani qof kale hadday ka soo baxdo oo gabadhii oo kale masalan ama waaba inan yaroo maniba mid gaadhay maaha oo heer maniba gaadhay ama way gaadhaye waxa weeyaan may shahwo gudanin oo ama kufsiga qasab ha noqoto ama si qaldan waxay doonaysaba ha noqotee gabadhii waxani waxay dareentayba ma ahayn ninkanuunbaa waxan ku shubtay xaaladda noocaasiya galmadii maxay waajibinaysa maydh sooma galmadii maydh bay waajibinaysa laakiin markay gabadhii maydhato hadday ha dhow mani kale iska soo dareerto dee tani manideedii maaha waa kii kharibnaa tiisii weeye ar soo maa mise kharibnaantu baynu ka reebnaa waaba intaasu nin wacan ahay waaye adigu almuhim waa ninkii manidiisii waa kii manidiisii dee markaa ka maydhan mayso ka maydhan mayso waayo tani manideedii maaha way hubtaa iyada waxba kama iman iyadu waxay ka maydhatay ilaajka iyadu waxay ka maydhatay waxay ahayd ilaajka isaguna muxuu ka maydhay labadaba alilaaj iyo wa khuruuju lmaniya oo isu raacdayba isagu hawl gutay moogta marka hadhow gabadhii markay maydhato waxoogaa fadhido haddii wax dambe ka soo daataan tan dambe maxay hubtaa inaanay iyadu lahayn ee wixiisii isaga kaga hadhay tahay markaasoo kale weysaday jebinaysaa oo weysaday ka jebinaysaa waxaan ka soo daatay maadaamay tahay wax ka soo baxay axadu sabiileyn noocu doonaba ha noqday inagana waa jebinayaan weysada weysaday ka jebinaysaa laakiin dee maydhku waa jebin mayso waay taasi waa qofka markuu leeyahay manyu shaksiga uu tilmaamaya kutub lfiqi had iyo jeer cibaaradaasi dhallinyarada isku taagtaa markuu manyu shaksiga tilmaamaya shaksiga intaasuu ka jeeda waa cid kale wixeedii waxba kugu waajibin maaya taas waa qodob markuu leeyahay awalu mara oo markii koobaad ka soo baxday wuxuu uga jeedaa qofku manidiisii markii hore ka soo baxday maxay ku waajibisay maydh sowma hadduu dib isugu celiyo ka waran gebigeedaba manidi halkan ku daadatay ayuu shiliis ku soo qaado dib isugu celiyo mar labaad hadday soo daadato markaa laba xataa intuu maydhay buu dabeedna masalan iskuba celiyo mar labaad hadday soo daadato maxay noqonaysaa wax maydha waajibin mayso waa tii hore wax allaali waxay waajibinaysaa ma jirto laakiin weysadii kaa jebinaysa oo waa wax dee xubin tarankii ka soo baxay laakiin lama odhanayo or waxaan kaa daadanaya mn man ahayn markuu yahaa dee ka maydho xaggaan uga maydha waa tii hore maydh ma jirto wey marka kutubulfiqi haddaa cibaaradaa markiiba ku aragtaan waa laga yaabaa shuraaxad haddaa eegtaan haddaa kutubta kale fiqiga eegtaan muqararaadkii yaryaraa ee masalan mararka qaarkood macaahidda lagu dhigi jiray ee alfiq lwaadix qoladan masar muqararka u ahaa ee ashar maxad ka raacsan innagana meelaheenna lagu dhigi jiray macaahiddeena iyo cibaarada noocaasa inta badan dhallinyarada way isku taagtaa oo waxay yidhahdaan wuxuu leeyahay khuruuju lmaniyi bishardi maalan kownihi kharaja min ashaksi laa hayrahu markuu doono ku odhanaya wa bishardi kownihi awalu mara susoonaya qofku war waxaan uu sheegayaa wadaadku su maantaba ku odhanaya sheekh kitaabka maxaa kasi ah bartaayarun buu ku weydiinaya markii waxaad arkaysa ardayda iyadoo bartii isku taagtay marka haddii aad fahankeeda rabto waa intaa wa min alxaydi caadadii ayaa iyaduna maydh waajibinaysaa caadaduna dee maydh bay waajibinaysaa iyo wa nifaasi dhiig dhalmadii iyo walwilaadati dhalmada lafteedii dhalmada lafteedii gabadhu markay xaydku ku dhaco ee waxa weeye uu ka go'o ee waxyaabihii masalan u baahanaa dahaarana ay ku qumto sida ninkeedii inuu u baahan yahay inuu la kulmo ama salaadiba inay soo gashay ama inay rabto musxafkan inay qabato iyo wixii la mida de waa inay daahirsataa waajib bay noqonaysaa hadday imaka barqadoo kale ka go'do dee way iska sugi karaysaa ilaa duhurka haddaan ninkii odhanin anigu baradaan aan iminkaba arin rabaa markaa waajib bay ku noqonaysaa inay maydhata ile way way ka daahirowde marka haddii wax keensanaya markaa hawshaasi inay maydhato ay jirto dee waajib sharciya wey mar haddii dhiiggii ka go'ay waxaa la mida nifaaskii isaguna waa saas le haddii dhiig dhalmadii ka go'do ama afartan ha la gaadho ama in ka yar ha noqoto intay doonaysa baa kaga go'do dhiigga go'idiisun wey isaguna hadduu ka go'o waajib bay maydhi ku tahay wilaadadii iyo dhalmadiina iyaduna waa waajib marka cinda shaaficiya waa waajib waayo marka horeba mani guntamay bay ahayd bay leeyihin ilmahani marka mar hadduu ka soo baxay dhiigna had iyo jeer kama madhnaado markaa maydh baa ku waajibaysa cinda almadhab waa sidaa shantaasi buu inoo tilmaamay bal hadda in sha allahu tacaala waktigii inaga dhec marka halkeena si baynu ku joojino sunanta maydha iyo furuudeeda iyo wax ka mida way iska dambayn doonaa iminka balartu shanteeda ha inoo joogto wallahu subxaanahu wa tacala aclam